فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaah kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada qodobadaad caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maamulka kismaayo oo kan muqdisho ku eedeeyey inuu ka leexsaday waxa loogu yeedhay deeqihii ay bixinayeen shisheeyaha mas-uul maamulka ka tirsan ayaad codkiisa maqli doontaan dhuuxa wareysiyada waxaan idinkugu soo gudbinaynaa oo kale aqoon-yahan qurbaha ku nool oo ka hadlay dagaalada qabiil ah ee xabashidu hurinayso baaqna u diray soomaalida waraysi ayaan idinkaga haynaa barnaamijka waxaa kale oo aad ku dhegaysan doontaan qaar ka mid ah dhegaystayaasha alfurqaan dal iyo dibad oo ka soo aragti dhiibtay taxanihii aan uga hadlaynay shidaalka ee xalay dhammaaday waxaan idinsoo gudbinaynaa aragtidooda halkee bay ku dembeeyeen kalluumaysato soomaali ah oo bil ka hor lagu waayey badda waxaad maqli doontaan warar laga soo saaray waxaan meesha ka marnayn xubintii faa'iidada caafimaadka iyo dhacdooyinka toddobaadka oo habeenkan oo kale ku dhegaysataan dhuuxa waraysyada العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي waa hagaag marka hore waxaan barnaamijka ku bilaabaynaa dhacdooyinka toddobaadka waxaana soo jeedinaya wariye maxamed sheekh cali waad mahadsan tahay maxamed ciise dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo alaaba habeen weliba oo jimco aad ka dhagaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan taasoon kusoo gudbino howlgallada ay fulisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee kusoo dhacay warqabadka warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan iyo dhacdooyinka markaas hadalhayntooda taagan ee caalamka qodobada caawa aad ku dhagaysan doontaan ee aan soo diyaarinay waxaa ka mid ah intiinii maanta la socotay warbaahinta waxaan sheegnay in dalka lubnaan ay ka socoto doorasho madaxtinimo taasoo lagu dooranayo madaxweynaha hogaamin doona waddanka lubnaan baarlamaanka dalka lubnaan ayaa taliyaha ciidamada jenaraal joseph u doortay inuu noqdo madaxweynaha rasmiga ah ee dalka lubnaan kadib markii la tiriyay codadka wareegii labaad ee codbixinta baarlamaanka si loo doorto madaxweynaha cusub ee hogaamin doona talada dalkaas kadib laba sano oo dalku madaxweyne la-aan ahaa tan iyo markii uu dhammaaday muddo xileedka madaxweynihii hore ee dalka oo lagu magacaabi jiray mijel baarlamaanka dalkaas ayaa ku guuleystay inuu doorto madaxweyne cusub oo ay ugu dambeysay juun afar iyo toban laba kun saddex iyo tobankii ayaa kusoo dhammaaday fashil taasoo dalka gelisay qalqal siyaasadeed awood qeybiinta waddanka lubnaan wuxuu ku dhisan yahay in jagada ra-iisul wasaarenimada oo leh awoodda ugu sarreysa ee dalka uu qabto qof sunni ah sidoo kale jagada madaxweynenimo ayaa loo doortaa madax kasoo jeeda diinta masiixiga ee kirishtanka halka guddoomiyaha baarlamaankan ay qaataan shiicada dalkaasi ku nool markaan aynu intaa ku dhaafno waddanka lubnaan aan usoo tallaabno dhankan iyo soomaaliya iyo howlgallada ay fuliyeen ciidamada kala duwan ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab maalintii sabtida afarta rajab kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku aadan afarta janawari laba kun shan iyo labaatanka guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax culus ka fuliyey garoonka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay kaasoo lala beegsay ciidamada soo duuliyaasha xabashada itoobiya oo saldhig ku leh garoonka magaalada baydhabo qaraxaasi ayaa waxaa ku dhaawacmay laba askari oo ka tirsan ciidamada xabashada itoobiya kuwaasoo ay soo gaareen dhaawacyo garaab ah markaaniyo gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa ka dhacay qarax lala beegsay kontarool ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka kaasoo ku yeera dhanka galbeed ee magaalada waxaana jira khasaare soo gaaray askartii lala beegsay qaraxa axad shanta rajab kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada geeska kalena ku aadan shanta bisha janaayo sannada laba kun shan iyo labaatanka ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal qorshaysan waxay ka fuliyeen degmada daynile ee dhacda duleedka magaalada caasimada ah ee muqdisho iyadoona halkaasi dhegta dhiiga loogu daray laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka waxaana laga soo furtay qoryihii ay garwaxsanaayeen askari ka tirsan ciidamada booliiska ee maamulka la baxay koonfur galbeed oo magaciisa lagu soo gaabiyey garuun ayaa ku dhaawacmay qarax lala beegsay askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo ku sugnaa xaafadda hareerikaadiyow ee magaalada baydhabo isla gobolka baay xasan maxamed mayo oo ahaa guddoomiye xaafadeed ka tirsan maamulka degmada diinsoor ayaa lagu dilay howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan al-shabaab ay ka fuliyeen gudaha degmada diinsoor toddobada rajab kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada toddobada bishan janaayo sannada laba kun shan iyo labaatanka qarax culus ayaa deegaanka buufow ee gobolka shabeellaha hoose dhaca koonfurta soomaaliya lagula eegtay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan kuwa isugu yeero dhisa waxaana halkaasi ku dhaawacmay lix askari sideedda bishan rajab kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada sideedda janawari laba kun shan iyo labaatanka duleedka degmada buule burde ee gobolka hiiraan waxaa ka dhacay dagaal lagu jabiyey ciidamo ka tirsan dowladda federaalka waxaana dagaalkaasi ku dhaawacmay askari lagu magacaabi jiray kulmiya faragaab ugu yaraan laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa lagu dilay dagaal xilli gabaldhaca ka dhacay deegaan lagu magacaabo habardeero oo ku yaala afaafka hore ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan khamiis sagaalka rajab kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada sagaalka janaayo laba kun shan iyo labaatanka faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qaraxyo shan ah oo lala beegsay ciidamo ka tirsan kuwa uganda oo ku socdaaliyay inta u dhexaysa deegaanada laanta buuro iyo namber konton ee gobolka shabeellaha hoose ugu yaraan afar askari oo ka tirsan ciidamada shisheeye ee soo duuliyaasha uganda ayaa lagu dilay qaraxyadan halka lagu dhaawacay toddoba kale oo uu ku jiro sarkaal miinobaar ah sidoo kale ciidamada mujaahidiinta al-shabaab waxay goobta kaga gubeen gaari xamuul ah markaan iyo gobolka bakool weerar culus ayaa lagu ekeeyey gegida diyaaradaha ee garoonka degmada waajid ee gobolka bakool waxaana xilliga uu weerar ka dhacay garoonka soo cagdhigtay diyaarad u socotay ciidamada dowladda federaalka weerarkan ayaa sababay inay waxyaalo soo gaarto diyaaradda horeyna waxauu qorshuhu ahay inay gaarto madaarka magaalada caasimadda ah ee muqdisho balse waxyeelada gaarti awgeed si lama filaan ah kaga degtay garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo iyo xarunta gobolka baay dagaalo culus oo maanta si daran loogu jibiyey ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ayaa ka dhacay duleedka degmada buula burde ee wilaayada hiiraan dhimashada ciidamada dowladda federaalk ayaa gaartay shan askari halka lagu dhaawacay laba kale saddex ka mid a meydadka ciidamada dowladda federaalk weli waxay bilaqan yihiin fagaarihii lagu dagaalamay sidoo kale ciidamada mujaahidiinta waxay dagaaladaasi kusoo furteen laba qoryo eka ah iyo booshashkooda warqabadka warbaahinta islaamiga ee alfurqaan ayaa waxaa guurdhow kusoo dhacay magacyada askartii lagu dilay maanta dagaaladii ka dhacay duleedka degmada buula burde ee gobolka hiiraan kuwaas oo kale ah kow cabdi maxamed hareedle labo cali cagweyne oo ka mid ahaa ciidamadii maanta ku qurbaxay dagaaladii ka dhacay duleedka degmada buula burde ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa galabnimadii maanta waxay dagaal culus ku qaadeen xero ay ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin duleedka deegaanka waninlee dhaca duleedka degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud weerarkan ayaa waxaa khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka sidaynu kasoo xiginay idaacadda landalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhimashada ciidamada dowladda federaalka ayaa gaartay laba askari iyadoona laga soo furtay hub iyo agabyo kale militari dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaya xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo aad ku dhegeysateen qodobo kala duwan oo toddobaadkan sii dhammaanaya kusoo dhacay warqabadka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan intaan toddobaadka dambean hawada dib aan ugu kulmayno maxamed sheikh oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhuwaxa waraysyada ah iyo inta kaarsan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
qaar ka mid ah dhegeystayaasha idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa ka aragti dhiibtay taxanihii ay baahisay idaacadda ee ku saabsanaa shidaalka waa kuwan qaarkood oo aragtidooda ka dhiibtay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddaan aragtidayda ka dhiibto muuqaalada waan daabaday koowaad ilaa afaraad waxaan kusoo aragnay wadamada kale shidaalka waxaan aragnay shidaalka meelaha laga qabo dhibaatada ka imaaneysa marka dowladda xasan sheekhna waxaa rabtaa inuu kheyraadkeenu ku wareejido turkiga turkiga oo ah dad oo kheyraadkana inaan boobaan rabaan heshiis lala galaay oo saas inay ku boobaan rabaan markabka markuu imaanaya dhahdan baddu ku jira laleeyahay marka waxaa rabaan inaa kheyraadkeena boobaan marka kheyraadkan noo daaya saad laguma boobaan leeyahay Ee, dhammaan waan salaamayaa walaalaha Ee, waxaan xalqadii koowaad iyo labaad iyo saddexaad iyo afraadba waan daabanay alxamdulilah marka waxaa inooga baxay in meeshaan maaragtaa dadka joogo oo madaxda lagu tilmaamayo inaysan ahayn madax soomaaliya inay yihiin kuwa gumaysiga soo carabistay oo soo diyaarsaday oo meesha keensaday inay yihiin dad waxaa arkay xalqadda ugu dambeeyey ee ugu dambeysay aan aan maaragtaa aada ula yaabay madaxdii oo dalka la dhahayay waa madaxdii dalka aabalabaaraaba cajiib marka ee, waxaa meeshaan hadda waxaa lagu marsiyoonaa ee, waxaan aniga ee, u joognaa in mujaahidiinta maarata ama ama xarakatu shabaab aan soo afjarna ay leeyihiin ay ku andacoodaan maarata ee, gaalada iyo inta markaas oo maarata la shaqayso laakiin xaqiiqada waxay tahay meeshan waxay u joogaan in khayraadkii soomaalida ay gurtaan meeshaanna waxa uu maarata oo maarata aan dhihi lahaa ee soomaalida inay maarata u istaagaan inay dalkoodii iyo khayraadkiisaba inay difaacdaan meeshaan xaragtu shabaab looma socdee dalka soomaaliyada loo socdaa dadka diintoodii iyo khayraadkooda loo socdaa in la carib tiro wabilahi towfiiq
maasha allah horta ilaahay khayr haadin siiyo shacabka soomaalida waxa ka kharsan ayaad bannaanka usoo saartaan waxyaabo badan baa ogaanay laakiin dhallinyaradu khaasatan dhallinyarada muqdisho ku nool iyo inta kale een, gobollada kale ay xukumaan maamulada backurimiska ay gacan kurimiska ah iyagan dhibaato xogan baa ka jira Een, waxaan leeyahay xarakado iyadana arrinkaasi ha ka- ha ku fikirto Een, hantida la boowayo sidii wax ugu qaban lahayd waadna ku mahadsantihiin
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu alfurqaan waan idin salaamay Ee, walaal ee, taxanaha waa dhageystay horta maanaa fiirsanin laakiin waa dhageystay marka walaalayaal waa horta arrinka aada soo bandhigteen waa wax sax ah arrintaanana waa arrin jirto soomaalina maxay ahaato waa loo heshiiyey waxaan u heshiiyey gaalo dhan iyo gaalo raac dhan waa u heshiiyeen kheyraadka soomaaliyana gaal ma qaado doono insha allah biidni illaahi kariim intay ragga nool yihiin insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم qeybaha hore ee barnaamijka ayaan sii tallaabsanaynaa maamulka la baxay jubbaland ayaa dowladda federaalka ku eedeeyey inay leexsatay deeqihii uu maamulkaasi ka heli jiray dowladaha shisheeye cagajugleena kula kacday hay-adaha ka howlgala deegaanada uu ka aramiyo maamulkaas wasiirka waxaa loogu yeero gargaarka iyo maareynta musiibooyinka ee maamulka la baxay jubbaland cabdiraxmaan maxamed ayaa shir jaraa-id oo uu qabtay waxa uu kaga hadlay deeqaha ay shisheeyuhu ugu talagaleen maamulkaas ee uu ku eedeeyey inay dowladda federaalka leexsatay waxaa muuqata dowladda federaalku inay s- siyaasadeynayso deeqihii dadka loogu talagalay waxaana soo gaadhayaa walaac badan oo hay-adaha ka imanaya waxaana soo gaadhayaa cagajugleyn badan oo hay-adaha loo geysanayo oo loo diidan yahay inay shaqooyinkii gargaarka ay ka qabani jireen jubbaland ay ka qabtaan xamar loo istaagayo isbaaro loo dhiganayo la leexinayo deegaano kale loo leexinayo Een, hay-adihii waxa weeye lagu caburinayo inaysan statekan shaqooyinkii waxa weye loogu talagalay inay ka qabtaan aysan ka qabanin waxaa nasiib darra ah dowladda federaalka inay siyaasadeynayso inay u adeegsanayso sidii hubkii oo kale deeqdii dadkan loogu talagalay waxaan ognahay xamar inay ku xaniman yihiin deeqo loogu talagalay jubbaland oo ay dowlada keeneen sida dowladda china dowladda turkiga eh, dowladda imaaraadka eh, deeqihii dadkan loogu talagalay ee loogu soo dhiibay dowladda federaalka ahayd maadaama ay ahayd dowladdii waddankan mas-uulka ka ahayd ee dadkuna ay doorteen waxaa nasiib darra ah inay dowladda federaalka ay siyaasadeynayso si khaldan u adeegsanayso eh, ku kala dilaysa jubbaland m- waxa weeye oo ay waxa weeye gaahi- baahi iyo ay u dilayso dhibaato u dilayso waan ugu baaqaynaa waxa weeye dowladda federaalka ah een arrintaasi inay ka waantowdo waa arrimo runtii wax weeyaan soo cusboonaaday waxaan ugu muhiimsanay maanta aanu rabnay inaanu bulsha- bulshada reer jubbaland u sheegno soomaalina u sheegno meel kastoy joogaanba dowladdii soomaaliyeed ee aynu dhisanay maanta gargaarkii iyo deeqihii iyo arrimihii horumarkaba dhammaantood waxay u adeegsanaysaa si khaldan way siyaasadaynaysaa isbaaraa loo dhiganayaa dowladda federaalkeed baana ka shaqaynaysa dhammaan wasaaradaho dhan baa ku lug leh hay-adaha waxa weeye dowladda federaalkana ka shaqaynaya arrintaana waa arrin kale oo uga sii daraysa xaaladda bini-aadminimo ee jubbaland ka jirta walow aysan saameynaynin oo dadka reer jubbaland ay isku tashani doonaan allahoodna ay leeyihiin dulmigaana waxa weeye ay tahay nin gardarin ma guulaysto ise ku guulaysanaynin laakiin waa xaalada adagoo iyaduna ka jira
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم qodobo kale ayaan ugu soo maqan balse ku soo dhowaada xubinta faa'iidada caafimaadka
أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمري الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد مغنيسيوم ومادو كمد أه مادوينك mineralska aan soo qaadanaynay ee xalaqaadkeenii hore qeyb ka ah ee runtii maadadan ee magnesiumka ee waxay ka mid tahay macdinta jirka bani aadamka uu isticmaalo ee waxayna kaalin weyn ka qaadataa een dhiska een lafaha iyo mataqaanaa carjowda iyo kalagoosyada inay kaalin mugle ka qaadato ee runtii maadadan ee faa'iidooyin badan ay jirkeen u leedahay ama waxtar oo markaasi oo jirka uu sameeyo waxay ee wax ka qabataa ama ay ka adeegtaa isku keenka ee murqaha iyo kalagoosyada iyo lafaha adeegooda ayay kaalin mugle ka qaadataa ee isku soo aruurinta kalagoosyada murqaha seedaha iyo mataqaanaa lafaha ayay aad iyo aad kaalin weyn ugu qaadataa ee sidoo kale waxay ka shaqaysaa ee hormoonada qaybahooda kala duwan ee jirka u adeega ayay firfircoono gelisaa ayay kaalin weyn ka qaadataa ee sidoo kale waxay soo saartaa ama isku gudbinta iyo soo saarka ee mataqaanaa hormoonada jirka ay isku gudbayaan ayay qeyb weyn ka qaadataa ee sidoo kale waxay soo saartaa brotiinka jirka siiya ayay qeyb ka qaadataa soo saaristeeda ee runtii maadada magnesiumka wax badan ayay faa'iida inoo leedahay cuntooyinka aan ka heli karno maadadan magnesiumka ee waxay qani ku tahay ee waxyaalahan soo socda ee digirta ayay aad iyo aad qani ugu tahay ee sidoo kale cuntada ee laga sameeyo ee caanaha iyo mataqaanaa farmaajada waxyaalaha la dudubo laga sameeyay ayaa laga hela dhammaan dalagyada ee mataqaanaa beeraha ka baxa oo noocyadooda kala duwan ayaa laga helaa ee sidoo kale waxaa laga helaa khudaarta cagaaran dhammaanteeda meelay ka imaataba ayaa laga helaa ee sidoo kale waxaa laga helaa ee lowska ayaa laga helaa ee sidoo kale waxaa laga helaa ee digirta noocyadooda kala duwan midda cagaaran midda gaduudan salbugtada nooc kasta ayaa laga helaa ee haddii marka maadadan magnesium jirka ay ku yaraato maxaa dhici kara ee waxaa ugu horeeya maadadan hadday qofka ku yaraato dhici kara waa hurdayari qofka hurdada inay ku yaraato ee welwel iyo walaac iyo mataqaanaaye nasasho la-aan qofka inuu dareemo ee caloosha qofka inay fadhiisato ee murqaha oo soo koga hadayti waxaan sheegnay murqaha inay fidinayso iyo carjowda iyo kalagoosyada iyo mataqaanaa murqaha inay kaalin weyn ka qaadato hadda marka hadday marka ee yaraato waxaa dhacay in oo murqihii ay soo kogaan kalagoosyadii ay isku soo aruuraan ayaa dhacaysa ee qofka laqida cuntada inay dhibto ayaa dhici karta mararka qaar ee waxaa sidoo kale dhici karta dhabar xanuun qofka joogta ah ee madax xanuun joogta ah qofka inuu isku arko ee sidoo kale neefta iyo naqaska qofka inuu dhibo oo uu dareemo mataqaanaa ciriiri iyo cabur xagga oo neef mareenka ah sidoo kale qofka inuu dareemo garaaca wadnaha uu sara maro oo qiyaastii loogu talagalay uu ka sara maro inay dhacdo cadaadiska dhiigga mararka qaar inuu kor tago oo mataqaanaa abnormal uu tago normalki loogu talagalay uu ka baxo ayaa dhici karta daal joogto ah qofka inuu dareemo ayaa dhici karta ee ugu dambeyntii qofka ee cudurka layihahdo osteobroska lafaha ee lafa xanuun ama lafa deebulaat inay noqdaan oo qofka halis u galoba inuu mataqaana uu jabab haddii culeysyo ay soo wajahaan ayaa dhici karta ee maadada marka haddii jirkeeni ay ku badato maxaa dhici kara ee dadka ay maadada magnesiumka ay ku badan tahay waxa waxa waxay dareemayaan ee keliya hanuun ama mataqaanaa keliyaha inay ka sumoobaan isku socodka xagga kaadida inay mataqaanaa ciriiri ka noqoto ama ay zaa'id noqoto excessive noqoto labada way dhici karaan ee sababtoo ah keliyaha waxay mas-uul ka yihiin wareega mataqaanaa ee nakaadida iyo mataqaanaa shaqada dhiigga wareega intaba ay mas-uul ka yihiin magnesiumta marka kaalin mugla ayay ka qaadataa sidaas daraaddeed marka caqabada xagga keliyaha inay dhacaan ayaa cabsi weyn looga qaba hadday badato ee xagga oo tawardari guud ayaa dhacaysa qofka inuu dareemo ee labalaba iyo matag ayaa dhacaysa ee sidoo kale brusharka inuu hoos u dhaco mararka qaar ayaa dhici karta oo qofka hoos u dhaco inuu dareemo on iyo mataqaanaa neef tiro badan qofka inuu dareemo ayaa dhici karta ugu dambeyntii qiyaasta marka maadada magnesiumka caadiyan qofka loogu talagalay inuu qaato maalintii intay la eg tahay halka sano ilaa iyo saddexda sano waxaa loogu talagalay siddeetan miligram inuu qaato maalintii qofka caruurta afarta ilaa iyo sideedda sano waxay qaadanayeen boqol iyo soddon miligram caruurta sagaalka ilaa iyo saddex iyo tobanka sano waxay qaadanayeen laba boqol iyo afartan miligram caruurta afar iyo tobanka ilaa iyo sideed iyo tobanka sano waxay qaadanayeen afar boqol iyo toban miligram afar iyo tobanka ilaa iyo sideed iyo tobanka sano xilliga dhallinyaranimada waxay qaadanayeen saddex boqol iyo lixdan miligram ee dadka waaweyn sagaal iyo tobanka ilaa wixii kasii waaweyn waxay qaadanayaan saddex iyo toban saddex boqol iyo toban miligram maalintii ee haweenka uurkalena waxay qaadanayaan afar boqol oo miligram maalintii aad iyo aad aa umahadsantah لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
hagaag deegaano dhaca xuduud beenaadka iyo gobolka howd ee ay xabashidu haysato waxaa weli ka taagan dagaal beeleedyo meelaha ugu daran waa deegaanka dacawooley aqoon-yahan cabdulqaadir cali yarow oo qurbaha ku dhaqan wax sababta u ah dagaaladan marka horese wariyaheenna cabdifataax faarax diiriye ayaa weydiiyey sida uu u arko dagaal beeleedyadan deegaanada badan laga riday wuxuuna ku jawaabay bismillaahi raxmaan raxiim walaal waad mahadsan tahay baxda radio alfurqaan iyo inta sama jecel ah oo dhan ayaan salaan usoo gudbinayaa markaan usoo noqdo su-aashaadina waxa weeye inta samaha jecel ee qurbaha joogta iyo inta samaha jecel ee dalka gudihiisa joogtaaba arrintaas waxay u arkaan jab iyo maxay ahaday dhibaato cusub oo kusoo korortay soomaali soomaalidu waa bahweyn waa qowmiyad soomaaliyeed oo ay u isticmaaleen gaalo lafageel iyagaa laysku jebiyaa maxay ahaday inta magacyo loo kala bixiyey oo xuduud beenaadyo la dhex dhigay oo cadaawad la dhex dhigay iyo maxay haday mabaadi qaldan laysku diray oo cadow layskaga dhigay iyagii markaas soomaalida qurbaha joogta aad ayay ugu xanuunsadeen arrintaas wayna ka walwaleen aad iyo aad khaasatan dadka u ololeeya soomaalinimada iyo maxay haday xorriyadda iyo soomaalida in laisu raadiyo oo mar dambe ama mar labaad la isu maxay haday keeno oo danahooda la fahamsiiyo oo la wacyi geliyo dadka danaynaya aada iyo aad ayay arrintaas uga xumaadeen waxaan doonaynay in aan kuwa gumaysiga ku hoos jira ee ay xabashidu maaragtay go-doomisay in aan gaarsiino baaq iyo maxay haday risaalo aan ugu sheegayno in ay xabashidu cadow tahay oo taariikh soo jireena oo aan maxay haday lasoo koobi karin ilaa iyo waqtiyo aada usii horreeyey ay ahayd cadowga soomaaliyeed iyo cadowga islaamka sababta ay cadowga ugu yihiin soomaaliyaba waa islaamka dartiisa iyo diinta islaamka oo maxay ahayd dadka soomaaliyeed ay qaateen oo risaaladii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam uu ilaahay usoo dhiibay oo dadka islaamka ugu soo dhiibay ay qaateen ayaa cadaawadu ay ka bilaabatay marka sidaas darteed inaan waxaan rabnay dadka gaarsiino u sheegno oon idhaahno walaalayaalow xaggaa usii jeediya xabadda oo xabashidaha lagu jeesto oo aan isu kaalmaysano ee iyaynaan annagu isku dhexdayada iska dilin marka eh, waa nasiib darro waxa dhacay waana wax aada iyo aada looga xumaado markaan eegno waxaa ka dhacaya dacwooley ee waxaa ku lug leh ciidamo ka mid ah kuwa liu boolis dadka qaar waxay u nisbaynayaan qabiil qaarna waxay ku eedeynayaan etoobiya haddaba eh, maxay tahay xaqiiqdu xabashi iyo tigray baa hawshan wadata soomaaliyina shaqo kuma laha laakiin dadka soomaaliyeed dad ee sumaysan oo siyaasi la yidhaahdo oo dhooni raaca oo masiibo ahoo ayaa sidaana yeelay ama kuwa etoobiya hoos jooga ha ahaadaan ama kuwa soomaaliya gudaheeda jooga ha ahaadaane qof siyaasi la yidhaahdo oo la yidhi een, ee isku magacaabay siyaasi oo weliba makaarsaare aan siyaasad iyo nolol oo dhan waxba ka garanayn hase yeeshee lagu adeeganayo oo ay maxay ahayd reer galbeed iyo afrikaan iyo maxay ahayd gaaloo dhan ay u isticmaalayso baabi'inta ummadda soomaaliyeed ayaa sidaa yeelay oo dadkii kuwa xaggan joogaana waxay yidhahdeen ordaha soo dila qabiil hebel kuwa xaggaa joogaana waxay yidhahdeen ordaha soo dila qabiil hebel isku meel ayayna wax u wadaan hal buug baa lagu wada qorayaa sii jeed iyo soo jeedba labada dhinacba markaa waxay qorayaan isku buug baana lagu qorayaa sii jeed iyo soo jeed ayaa markaa la yidhahdaa soomaaliga sii socda ee xabashu waxbadda usoo dhiibay iyo soomaaliga so xagga soomaaliya jooga ee isaguna ee, xabashiga kale tigreega ahi ee- ee- ee muqdisho fadhiyaasna uu xabadda u dhiibay inta iskaga dhimatay isku buug baa lagu qoraya sababta waxaa la doonayaa in lagu kala yareeyo haddii ay awood yeelan lahayd ee soomaaliya ama jamhuuriyadda soomaaliya haddii ay dad iyo caqli iyo maxay ahayd cudud ay wax iskaga daafacdo oy diinteeda iyo dalkeeda ku difaacato hadday lahaan lahayd halkaasaa la doonaya in lagu baabi'iyo waxa markaa een, isku buug loogu qorayaa wax kale maahane kaasina waa soomaali af soomaalina uu ku hadlayaa qabiil soomaaliyeedna uu ku aftirsanaya kanina waa waa soomaali kale oo jamhuuriyaddiiba isna dhex joogaa qabiil soomaaliyeed oo dagaal ka dhexeeyaana ma jiro markii ay arrintu soomaali iyo islaamnimo ay tahay ma jiro wallaahi ma jiro dad soomaaliyeed lagu adeeganayo oo masaariif yar oo aan waxba ahayn inta la siiyo carab lalaadisa e- e, maxay ahayd laysku dirayo oo laba- lagu baabi'inayo la rabo in baawarkooda lagu jebiyo oo lagu yareeyo awood awoodooda soomaalinimo lagu baabi'iyo caqligooda lagu baabi'iyo oo wadaniyadooda lagu baabi'iyo oo islaamnimadooda lagu baabi'iyo mashaakilka noocaasa marka waxaa dhigaya waxa weeyaan waa khibrad weyn iyo manhaj sare oo loogu talagalay in lagu baabi'iyo soomaalida etoobiyaanka hadda isku diraya ee qabaa'ilkaasiiba kuwa xuduudbeenaadka ee waqooyi waxay hore u aaminsanaayeen madaxdii sida ah mangisto in soomaalidu xabashi yihiin taa ka waran weli ma qabaan absolutely absolutely taas way aaminsan yihin wayna sheegaan idaacadahayna ka sheegaan laakiin masiibadan annaga madaxda noo sheeganaysaa maba dhegaystaanba idaacadaha warna uma hayaan taariikhaha caalamka iyo waxa dhacaya mushkiladu waxay tahay waxaa la- afgembigu wuxuu ku dhacay caqliga soomaaliyeed oo afgembigu afgembigu ku iyuu ku dhacay laga soo bilaabo nineteen ninety one wixii ka dambeeyey dhibaatadu waxay ka dhacday in caqligii dadka la suuliyey dadkii caqliga lahaana waxaa lagu sheegay inay yihiin cadowgii dalka soomaaliyeed dadkii soomaaliyeed ee u dhiidhin lahaa ama dareenka caynkaasa haystay oo soo gelayay waxaa laga dhigay iyagii baa wanted laga dhigay iyagii baa waxaa laga dhigay dad een, cadow ahoo shacabkii waxaa loo fahamsiinaya cadowga laakiin dadkii xabashida hooska ah amaba aan lahayn dareenka lahayn ee sumaysnaa ayaa layidhi madaxa tid waxaad noo og tahay markii aan ka soo qaadno waktiyadii een, soomaaliya ay burbursaneed ee waxay ahaayeen lix iyo toban sanay ahaayeen waxay ahaayeen la- laga soo bilaabo nineteen ninety one kii ilaa iyo labada kun iyo lixdii labada kun iyo lixdii markii ay kacdoonkii shacbiga ah uu dhacay ee ay maxaakiimtii soomaaliya ay dalka nadiifiyeen ee ay mooryaantii ka qabteen waa isla mooryaantii waxay etoobiya galay oo halkaa u cararay oo ay maxay lasoo siiyey laba iyo konton kun oo ciidamo etoobiyaana oo sidaa lagu burburiyey maslaxadii soomaaliyeed lagu baabi'iyey halkaa marka waxaad ka arkaysaa waan wada naqaanaa dadka haddeer ee ee etoobiya maanta aadaya waxay ahaayeen mooryaantii joogi jirtay soomaaliya ee shacabka nafta u keentay iyagii baa layidhi madaxaa tihiin marka waxa weeyaan arrintii uu ka hadlayay ee, etoobiyaankaas aad sheegaysid ee maxay ahayd magaciisa anigu afkaygumaba kare wuxuu ka dhaadhiciyey dadkan iyaga ah annagaadna tihiine maba ihdinba waxaad sheeganaysaan etoobiyaan inay yihiin ay is aaminsan yihiin iyagu ma aaminsana inay jirtaba wax la yidhahdo soomaaliya waxay aaminsan yihiin soomaaliya inay ahayd fallaago ka go'day etoobiya waxay aaminsan yihiin soomaaliya inay musaacado ka heshay si ay calan u yeelato oo ay jamhuuriyad u noqoto dowladaha carabta iyagu sidaasay aaminsan yihiin etoobiyaanka qurbaha jooga xitaa sidaasay noo sheegaan oo mar walba ay aaminsan yihiin laakiin dadkan maaha dad taariikhaha akhriya mana aha dad dib wax u raaca waa dhuuni raac oo maalintaa waxa la siiyo koobka sheega maalintaa loo shubo iyo iyo malaha koobka kambriga ayay la egyihiin oo ma dhaafsiisnaba warna uma hayaan waxa dhacaya iyo wixii soo dhici jiray iyo taariikhihii soomaaliya iyo marxaladihii ay soo martay iyo gobonnimo doonku wuxuu ahaa ma oga dadkan marka uma waxay etoobiya doonaysaa in dadka soomaaliyeed ay xoog ku xabashayso sidaasay u muuqataa wayna tahayba hadeer waanay bilaabatayba de marka qofkii doonaya inuu etoobiyaan noqdo isagay u taallaa laakiin ha ogaadaan annagu etoobiyaan ma ihi walaa wallaahi walaa nakun xataa ma noqonayno mana ihin soomaali baan nahay jamhuuriyad jirto oo geeska afrika ku taallaan nahay ogolaanna mayno inaan etoobiyaan noqono ila al abad insha allah biidni illahi alkariim ugu dambayntii maxay tahay fariinta aad u gudbinaysid ummadda soomaaliyeed baddii ayaa lagu soo duulay qabaa'ilkii ayay xabashi isku diraysaa ciidankeedii ayaa dalka qaybo ka mid ah ay haysto waa maxay fariintaada cabdulqaadir waxaan u gudbinayaa ha ogaadaan in ay etoobiya qorshaheedu yahay in soomaaliya la baabi'iyo oo laga tanaasulo magaca soomaaliya waxaa la doonayaa soomaaliya in laga dhigo qowmiyad ka tirsan dalka etoobiya intaas shacabka soomaaliyeed inay wacyigooda geliyaan oo ay ku xisaabtamaan maantadaa wixii ka dambeeya ayaan kula talinaya way muuqataa waa la sheegay idaacadaha laga sheegay meel walbaan ka dhegaysanay maxay tahay marka waxa dhiman oo aan sugaynaa maxay tahay waxa weeyaan in dalka aan difaacno haddii aan doonayno soomaalinimo ayaa loo baahan yahay oo nagu waajiba soomaaligay sidaasaan aan kula talinayaa shacabka soomaaliyeed waxaana ka codsanayaa weliba in ay haddeer bilaabaan oy indhaha kala qaadaan oy ogaadaan dalkoodii inuu faraha ka baxay ninka jooga maxay ahaday jooga xuduudda meesha lagu sheegay haddeer la sheegayo ee dadka lagu laayay ka jooga iyo ka muqdisho jooga iyo ka kismaayo jooga iyo ka dhoobley jooga iyo midka jooga saylac jooga wallahi waa isku qadiyad sidaa darteed qofkii doonaya inuu soomaali sii ahaado qofkii doonaya inuu muslim sii ahaado qofkii doonaya inuu dalkiisa xor kusii dhex ahaado waa inuu arrintaa iyadaa ka fekero waana inuu sameeyo kacdoon shacbiya waa inuu maxay ahaday ka kacaa fadhiga si uu iskaga celiyo khatarta soo socota qofku waxa weeya shaksiga gooruu dhimanayo allahu yaclam laakiin inuu dhimanayaa la wada ogya qof walbaa inuu dhimanayo ogya marka aad dhimanaysid laakiin ma garanaysid sidaa darteed adigoo xor ah oo islaam ah oo maxay ahaday salaad tukaday oo weesa kuu dhowran tahay dhimo intaad dhiman lahayd adigoo dulliya oo gaalku haysto oo etoobiyaan daba socda oo kaadi leh intaad dhiman lahayd ka daa ee dalkaagu waa kuu masjide ka difaaca dalka xabashida
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan soo gaarnay guddoomiyaha kulluumaysatada kulmis ee ka jilaabata xeebaha soomaaliya ayaan ka warbixiyey halka ay ku dambeeyeen rag kulluumaysato ah oo bil ka hor lagu waayey badda iyo doomihii ay wateen wuxuu kaloo ka hadlay wax sababta u ahaa inay baddu qaado iyo xilligan xaaladooda guud sida ay tahay
doomaha horta waxay ka koobnaayeen afartan ay ka koobnaayeen mid waxaa laga helay magaalada muqdisho goboladan adila iyo ceeldheer iyo cadaal inta udhexayso toddoba habeenay badda ku jirtay waxaa wada nin naaqodo oo nuur surfis ajin la yidhaahdo taasi waxay ku timid shareecay ku timid markii uu matoorka cilada ay uga timid dhulkaas toddoba habeen ay ku maqleen biyaha gudahooda ugu dambeyn cadalay kasoo dhacday kadibna magaalada muqdisho ay soo gaartay cadalaha gurmad looga fidiyey kadibna magaalada muqdisho ay soo gaartay waxaa kaloo ku xigay mid kaloo sangabuur laga helay oo markaba oo qabtay ayadana laba qofaa saarnaayeen dhuuqaaya iyo wiil kalaa saarnaayeen ayadana saasay ku badbaaday midda labaa saddexaadna waxaa laga helay ceed mala david ayagana wiilasha saarnaayeen wasonjaar iyo ahaayeen iyo ina bad gala iyo wiilka yuusuf jaamac oo dhalay iyo raggaas ayagana waxaa laga helay mala david ayagana ilaaha badbaadiyey midda sarnaanka hadda ugu dambeysa ayagana saddexdooda waa la helay laakiin laba wiila caadi ah wiil kolley isbitaal uu jiraa oo macnaha in macnaha soo kabasho loo sameynaya aan rajeynaya saasaan rajeynaya saasay geliyihin doro adiga sudadarkooda marka la isku dardaro ilaa iyo bilii shan iyo toban ber waa gaare inta dadkaas ay badda ay dhaxasan beenayeen saxayadoodana ay saxay ku filan aysa ahayn ay saxay filan ku filan aysan wadanin marka waxaan isleeyahay intaas badan maadaama intoodaba ay qof aysan waxba ay ka gaarin waxaan u malaynayaa in maraakiibta badan ku arkaya qaarkood wadamada ay iskaga gooshaa inay sahay ay ka heleen waa dhici kartaa in sidooda ay ku tageenna waa dhici kartaa laakiin macnaha un inay wada badbaadeen oo ay tir ahaan ay ka koobnaayeen saddex doon oo saddex qof ay saaran tahay iyo doon laba qof ay saaran tahay kow iyo toban qof ay ahayeen kow iyo tobankaas qof hadda halkan wiil oo sri lanka hadda ugu dambeeyay doonta laga helay oo darab laga helay oo macnaha isbitaal ku jiro iyo labadan wiil oo kale hadda meel xeray ku jiraan saasay kala yihiin marka anaga xaaladahooda marka ugu horeysa waxaan tixraac ku sameynaa siday badbaadadooda ay tahay in macnaha wax ka dhinteen amba ay nool yihiin midda ugu horeysa waxaa kalifay macnaha habeenkii markii ay badda ay qalabka ay dhigatay kadib ay motorka motorka cilada ay ka dareentay motorka markay cilad ka dareentay waxay isra subaxdii markii waaga oo beryo macnaha doomaha markii ay jeestadaas ay jiidaan oo nin muqdisho kale oo ka saara subaxdii waxay ka tuureen warshiiqa macdalo kale ay ka tuureen qalabkiyaa la raacaa wixii ku jiro malaya laga bixinaa marka laga bixi kadib waxay markaas ay kulmaan doomihii isla jiidayeen amba isku biyahaas inay jiidayeen doontaasoo kalea gurmad inay u samayso ay macquul ay tahay ay ishelaan marka waxaa dhacda inaysan dooman is helin ciladaas maadaama ay timid marka toddobadaas maalmood saasay bida biyaha gudahooda usii wada dabeelihii jiray kuwan kalena waxaa saameyn ku yeeshay dabeelahan xilligan la joogo xilli xilli isib waaye dabeelo oo waxaa kacan badda dhexdeeda ka kacan oo macnaha kalluumaysatada dhib u geysto amba doomaha ay la gadoomaan amba macnaha dhib ka soo gaaro marmar xataa dhimasho ay ka dhalato taasoo kale waxaan aan u sababeynaa dabeelaha isibka u sababeynaa oo dabeelo xoog badan hadda muqdisho ka socdo oo cimilada ay keenayso isbedelka cimilada daboogaan laga ka jirno hadda kale waaga duubari oo xilada waaga beri marka cimiladaas dabeelo ay wadato iyo dabeelihii markaas loogu talagalay oo xilligii isibka loogu talagalay marka dabeelkaas marna waxay ku imaanee sidii ay aheedoo isibkii ahay oo macnaa dadkii ula qabsan jireen amba cimil ahaan ay ula yeesan jireen laakiin mid ka awood badan markay timaado oo ninkiina oo markaas macnaha oo biyo uu su dheer dhaweyn uu joogo waxaa macquul in waddan kale uu ka dhaco dabeerahaasa marka saameynta saddexda kale dabeeraha inay saameeyaan aan rajeynaa oo isbeddelka cimilada فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي
dhegaystayaal guud ahaan intaa ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa waraysyada tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي